dalka jordan oo labadii sane ee lasoo dhaafay ay ku qulqulayeen kumanaan qaxooti ah oo ka soo cararaya dagaalada siiriya ayaa dhanka kale waxaa iyana jira dad soomaali ah oo qaxooti ahaan halkaasi ku jooga qaxootiga soomaalida ee urdun ayaa tiradoodu lagu qiyaasayaa ilaa iyo afar boqol iyo konton qof waxayna ka kala yimaadeen siiriya yemen sacuudiga iyo kuwo si toosa uga yimid soomaaliya qaxootigan soomaalida ah waxay ku nool yihiin magaalada camaan waxayna ku andacoonayaan inaanay taakulayn ku filan ka helin unhcr iyo hay-adaha kale ee samafalka waxaan qadka taleefonka kula xiriiray xasan maxamed cabdiraxmaan oo ah horjoogaha qaxootiga soomaalida ee ku nool magaalada camaan
akhiya wallaahi xaalada qaxootiga ku dhaqan ammaan aad bay horta u adag tahay dadkana dee isku mid ma ahaa dhowr meelood bay ka kala yimaadeen qayb waxay ka yimaadeen soomaaliya qaybna yeman bay ka yimaadeen qayb waxay ka yimaadeen sacuudiga qayb imaaraadkaay ka yimaadeen kuwana waxay ka yimaadeen dalkan jaarka lah urdun oo la yidhaahdo suuriya marka noloshooda dee isku mid ma aha markii hore ay soomaaliya joogeen isku mid maysan ayn waa sidii unbay haddana u kala sareysaa kuwa noloshooda aada u liidato oo weliba waxaa jira waxyaala dadka ay u qaraameen oo bil kastaba wax loo qaraamo oo saas ijaarka lagaga bixiyo oo saas ku nool baa dadka ku jira oo kamid ah wa waa gartay urdun waxaa ka howlgasha xasan hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee un h c r iyo hay-ado kale oo samafal ma jirtaa wax kaalmo ah oo aad ka heshaan hay-adda qaxootiga akhiyow kaalmo aan naf lahayn bay dadka qaar ay siisaa kuwii horey u joogay oo qayb kamid ah qaybna waxbay siin jireen weliba lacagtii way ka jarteen waxay siiyaana dee waxa qofka ku filan maaha boqol dollar baa qofka la siiyaa qolkii keligiisna waxaa lagu degan yahay meeshan boqol iyo konton dollar marka waxa iskeenayo ma aha dadka shaqana looma ogola warqada qaxootiga ay siiyaan lix bilood kadib way dhacaysaa waxaa ku qoran qofka inuusan shaqaysan karin shaqa haddii lagu qabtana qofka waaba la qabanaya oo waa la xiraya waaba la musaafurinaya marka wallahi nolosha aad bay u adag tahay dadka aad bay ugu adag bal xasan waxaad iga warantaa sidee bay urdun kusoo gaaraan qaxootiga soomaalida ee aad ii sheegta inay halkaa ku nool yihiin akhiyow qayb ka mid ah waxay ka yimaadeen dadka dalka sacuudi carabiga iqaamada ay sacuudiga ku lahaayeen ay kusoo baxaan qaybna sidoo kale imaaraadkaay ka yimaadaan qaybna suuriyay kasoo qaxeen aada uma badna laakiin qaybaha ugu badan waxay ka yimaadeen dalka soomaaliya iyo yemen kuwa soomaaliya ka yimaada waxaa keena niman suudaan ah ayaa keena qofkiiba shan kun oo dollar baa lagu keenaa beenaana loo soo sheega oo waxaa la yidhaahdaa urdun waxay jaar la tahay wadamada yurubta bil keliyaad joogaysaa waa lagu qaadaya ama adaaba iskaga baxaay markaad mataarka cagaha dhigtidna waxaa ku imaanaysa hay-adda qaxootiga ku imanaysa iyadaa ku qaadaysa meel baa lagu dejinaya waxaasaa lagu soo akriyaa marka waxaa laga yaabaa qofka meesha marka la keeno isbuuca isagoo aan joogin inuu cabaado uu yidhaahdo meeshan ha layga celiyo maba joogi kari hataa dad waxaa jira marka la keenay shan kun lagu keenay oo haddana shan kun kale sii bixiyay oo soomaaliya dib looga celiyay ayaa jira kuwa kenya iska aday baa jira kuwa meesha markay joogi waayeen iska tahriibay oo inta lasoo qabtay xabsiyada lagu guray way jiraan hadda isbuuca kahor ee toddobiyi toban baa lasoo daayay oo iska tahriibay hadda waxaa xiran saddex iyo toban qof baa ilaa hadda xiran oo bilku dhawaad xiran marka wallahi xaaladooda aad bay u adag tahay marka inta badana suudanigaa keena suudanigana hanlan keli maaha waa koox isla shaqaysata niman soomaaliyana la shaqaysta oo soomaali jooga oo dadka beenta usoo sheega wa waa gartay mar haddii aydan haysan wax idinku filan oo noloshiina aad ku maaraysaan ma ka fikirteen inaad dalbataan in dib laydinkugu celiyo soomaaliya akhiyo waan dalbanay laakiin waxay ku leeyihiin anaga wax dib u celin oo aan samayna ma laha iska jooga insha allah waxbaan idin qabanaynaa mar kastaba waxay ku leeyihin waxbaan idin qabanaynaa laakiin waxna dadka uma qabtaan ihtimaamku waxay siiyaan iraaqiyiinta iyo suuriyaanta weliba nimanka suuriya hadda kasoo qaxay qofka waxaa la siiyaa lacagna waa la siiyaa kaararna waa la siiyaa ee subermarketyada ay raashin kaga qaataan laakiin soomaalida waxaad moodaaba cunsuriyad meesha inay ka jirto aan waxba loo ogolayn hataa meesha markaad tagtay soomaali maa tahay baa lagu leeyahay ha yallaa xaggaas istaag baa lagu leeyahay cid kula hadlaysa ma laha marka dibucelin akhiyow meesha kama jirto waana meesha sijin waayo dadka suudaaniga keenana wax ay haystaan ma laha baasabor suudaan baa lagu keenaa meesha marka lasoo geeyana yani waxaa loo sawiraa oo keliya fiisada ay dalka kusoo galeen safxadda fiisada keliya loo sawiraa waxaa laleeyahay orod u-anka la tag wadanka kamana bixi karaan shaqana looma ogola allahuma qofkii dee waxaa laga yaabaa inuu iska tahriibo haddii tahriibana nasiibkiis ama waa lasoo qabanaya xabsi baa la gelinayaa boqolkiiba hal keliya ka badbaado marka tahriibkaas ku baxda
kaasi waxa uu ahaa xasan maxamed cabdiraxmaan oo ah horjoogaha qaxootiga soomaalida ee ku nool magaalada camaan ee dalka jordan